tababarkan oo intiisu dareerli ka baray ku-qaybgalyaalka silan diyaare booga qorshaha horumarinta degmada ee shanta sanaa dareerta iyo waliba magaalada baydhowlaanka gebigebi iyo hanakumada ee shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo bulshada qeybo shishal duwan ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dibheshisiyiinta koonfur galbeed adfatax cali mursal ayaan kureen ku hadali heritaanka tababarka tababarkana siin tababarin melisin kufaday intiisiina yani kufaaidaystaan deegaankana kufaaidaystaan dhaatada oo lasiinsi tababarka lasiinsi iyada muhiimkata waa ka shaqeeyi doona degmo kasta lagasoo bi doona hadii la hera marka degmada markii dhaata hoqlku hela population hadii naqata hadii naqata mirra inshaad infrastructure hadii naqata yani dhin walba dhaata dhata degmada marka dhaatada geegsin sin sharaxina dhaato eed muhiim gaw insha allah meen rajeeyane intisa fel maana aan fahantan waana ka shaqeytan waana kanaqatan inshaad yani wal oo
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dibheshisiinta koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi xaaji xasan oo tababarka sarasmi ankeri shaqaalaha wasaaradda iyo bulshada qeybasha shalduunyan dhanishay ku hadali ilaahay diisiibasii rajeeyey guul arrintu asahlatan waryaabo badan ma jira oo basiir ahoo wawiilanka aalna laakiin walweyne wallaahi alcadiim hata gaaladun fiirsadaha waa hay-ad ka shaqeeya wadanku shaqaalaatan inta leh howdhaad oo mase dhaqaalo dhiibeen mase warsuubiyeen walba hay-ada inta rooga may dhabaana qeyb oo xog aroris ah informationka hata una ahayn kulligii hayaan walaay tuulo walba degmo walba intay tuulo lata degmo walba intay ka nool kulli oranyan hayaan unuuna mahayn ilan informationkaasi yaa laka duule howlafda waa la qabada howlafda waa la suubi kulli kaasa laka duule laakiin mugarabn walaadaas laakiin alxamdulilah dadaha boolaha dhalinyaro ilaahay mahadle walbaradeeno walaasay ka baraarugsan bahojaraan may qaban wal ku baxay insha allah shirkiininherinye mahadsantiin tababarkan muhiimad gaar aan leh ku qaybgalyaalka shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo bulshada qeybasha shalduun kaasi walbadan kubadelo doona dhanigi iyo horumarinta degmada ee shanta sanaha dareerta